maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay afartan ruuxoo shacabreeda ayaa ku shahiday duqimo kala duwan oo ka dhacay qidaaca goodonsani khaza tiraxasuq ayaa ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka goodonsani khaza saacadii lasoo dhaafayee maantoo arbaca ah iyagoona halkaasi ku dilay dadaadu fara badan oo shacabreeda ah kuwa kalena ku dhaawacay laba duqeeno aad u xoogan ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen guri ku yaalay xerada jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen tani ayaana ku soo aadaysa iyadoo weli halkooda ay kasii socdaan xasuuqyada kadhanka dadka shacabka ay ciidamada yuhuudu ka wadaan waqooyiga marinka gelinkii dambe ee maanta ilaa aroornimadii hore ee saaka waxaa lagu waramayaa in duqimo ka dhacay marinka khazae ku shahidiin afartan ruuxoo shacab riid ah kana kooban dumar carruur iyo waayilaan waxba galabsan lix iyo labaatan ka mid dadkaas ayaana waxay ku shahideen waqooyiga marinka khaza shilgaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa waxuu ka dhacay gudaha dalka kenya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa waxay ku waramayaan in khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira uu ka dhashay shil ka dhacay buddada sihabey oo masaafo sagaal kilomitir dhanka bari kaga beegan saldhigga booliiska ee noreg ee dalka kenya xogaha qaar ayaa waxay tilmaamayeen shilkan uu yimid ka gadal markay isku dhaceen muutalab lugaaleeyah iyo sidoo kale gaari xamulah kuwaasuu ka wadeemaaday dhanka ismaamulka noreg iyagoona ku wajahanaa maymahuyu balse shilka ayaa dhacay xilli darawalka baabuurka oo isku dayey inuu ka hormara mootada labalugaaleyda ah warbaahinta ayaana waxay soo tibinaysaa in goobta ay ku dhinteen laba ruux oo ka mid a dadkii saarnaa mootada oo mid ka mid ah uu yahay darawalkii kaxinayey halka midka kalena uu ahaa rikaab sidoo kale shilkan ayaa waxuu sababay dhaawaca hal ruux oo isna rikaabka mootada ka mid ahaa dalka kenya ayaa waxaa si aada ugu soo noqnoqonaya shilalka gawaarida iyadoo aysan jirin wax tallaaba oo ay qaaday xukuumadda nairobi maraykanka ayaa kaalmadii milatari uu siin jiray masar u wareejiyay dalka lubnaan warbixinay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa daaha looga qaaday in maamulka madaxweynaha maraykanka ee joe baiden uu sagaashan iyo shan milyan oo dollar oo gargaar milatari ah taasoo loo qoondeeyey in lagu bixin doono ciidamada dowladda masar uu ku wareejin doono dalka lubnaan warbixinta ayaa waxay sidoo kale tilmaamtay in la samayn doono lacaga kale oo lagu qarash gareynayo ciidamada lubnaan taasoo kor loogu qaadi doono ammaanka xuduudaha iyo la dagaalanka waxay ugu yeedheen argagixisada warbixinta ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay inuu maraykanka weli yahay saaxiibka dhowey lubnaan iyagoona sheegay in taageerada maraykanka ee ciidamada lubnaan ay si toosa u caawin doonto in ciidamada lubnaan ay ka shaqeeyaan danaha maraykanka ee gobolka ugu dambayntii lacagta liiraha ee laga isticmaala dalka suuriya ayaa qiimo sare yeelatay kadib markii la riday nidaamkii bashaar al asad kadib markii la riday nidaamka bashaar al asad ayaa waxay warar ku sheegayaan inay qiimo sare yeelatay lacagtii liiraha ee laga isticmaalayay dalka suuriya oo ay horey dhulka u geliyeen nidaamkaasi wararka ayaa waxay sheegayaan lacagta liiraha ee laba kun iyo shan boqol ilaa iyo saddex kun uu gaaray hal doolar magaalooyinka qaar oo ay ka mid tahay magaalada xalab ayaana waxay warar ku sheegayaan in afartanka kun ee liiraha uu gaaray hal doolar bulshada reer suuriya ayaana waxay filanayaan in sarafka lacagaha ee dalka suuriya uu isbeddel midkani ka weyn sameeyo waxaana si aada waddanka uga soconaya ganacsiyo iyadoona guud ahaan waddanka laga dareemayo kobac dhaqaale oo aada u weyn shacabka reer suuriya ayaana waxay dib u furteen goobahooda ganacsi waxayna sameynayaan horumaro ballaaran oo la taaban karo wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa